إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka baay nin dhallinyaro ah ayaa fal dila hooyadiis ugu geystay xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee dhulka n f d aqoon-yahan ka qayb galay dood lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ay caalamka kaalinta koowaad kaga jiraan dhanka tuugnimada dhallinyarada kaxaysa mootabajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhibaato daran ku qabaan jeegbootiyada dowladda federaalka ah ay dhigtaan waddooyinka caasimadda waxaa magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe ka dhacday munaasabad dib loogu furayey iskuulka hoose dhexe ee al anwaar ee ku yaala degmadaas dhimashada reer falastiin ayaa kor u dhaaftay soddon iyo lix kun oo shahiid
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan xabashida ethoobiya ay ka samaysteen degmada diinsoor dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay fariisinka ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay nin dhallinyaro ah ayaa fal dila hooyadiis ugu geystay xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee dhulka n f d faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader wararka ka imaanaya degmada wajeer ee dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa sheegaya in halkaas uu wiil dhallinyaro ah islamarkaana da-diisa lagu qiyaasay soddon jir uu hooyadiisa ku dilay dadka deegaanka oo maqlay qaylada hooyada ayaa islamarkiiba usoo kala cararay xaggeeda iyadoo markiiba ku geeriyootay gurigeeda guddoomiyaha degmadaas ayaana waxa warbaahinta uga waramay siday wax uga dhaceen degmada uu guddoomiyaha ka yahay maanta ayay dadkii xaafadana soo waceen waxaa nagula soo wargeli yar cabdifataax maxamed la dhaha inaas hooyadiis qoorta baangadda ugu dhuftay meeshii markaanaan askar ka soo qaatay meeshii aan imaadnay maamada idoomaydaan u imaadnay dhaawacyo badan oo qoorta iyo ilaa iyo dhuunta idaalma aragtay asbaangada ugu kala jareen aragnay maamada hadda mayd waaye markaan hadda wixii ka dambeeyana duugtii wixii isu diyaarinaynaa ninkan ayaa mid horey uga soo baxsaday xabsiga maamulka halkaasi ka jira waxaana uu horey dil iyo dhaawac ugu geystay dad ku dhaqan deegaankaas dhacdadan ayaa waxay inta badan dadka u sababayaan isticmaalka muqaadaraadka waadu badan daawashada aflaamta shisheeye ee dullaanka ku ah garashada iyo maskaxda iyo dhulkaasi oo ah meel uu gumaysi haysto aqoon-yahan ka qayb galay dood lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay caalamka kaalinta koowaad kaga jiraan dhanka tuugnimada mahad cubayd ayaa ka waramaya aqoon-yahankan oo ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada markii la fiiriyo adduunka oo dhan ay noqdeen kuwa kaalinta koowaad kaga jira dhanka tuuganimada iyo musuqmaasuqa mar uu ka qaybgelayay barnaamij dood wadaag ah oo loo qabtay dad badan kuna saabsanaa dhaqaalaha ayuu hadalkan sheegay wuxuuna dadka soomaaliyeed uga digay inay ku dagmaan jaakadaha ay wataan dadka xilalka ka haya dowladda federaalka qodobka kale waxaa waaye musuq maasuqa oo caalamka oo dhan marka la fiiriyey mar walba oo oo muxuu ahay corruption index la sameeyo oo waddamada mar walba tuuganimada iyo corruptionka madaxda soomaalida ay ugu horreysa number one mar walba booskaas waa cajisanay ee maxamed cali kaley feerka number one ma ahaan jirno annagana tuuganimada madaxdeena number one ay ka yihiin horta inaa ogtihiin alraa jaakadaha leha fiirinina tan iyo intii uu hoggaanka dowladda federaal ka qabtay xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa kor u sii kacay musuq maasuqa xatooyada boobka hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay siday aqoon-yahano badan aaminsan yihiin dhallinyarada kaxaysa mootobajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhibaato daran ku qabaan jeegboontiyada ee askarta dowladda federaalk ah oo dhigtaan waddooyinka caasimadda cali aadan ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay ee kusoo badanayay dhibaatooyinka ay askarta dowladda federaalka u geysanayeen dadweynaha ku dhaqan gobolka banaadir qaar ka mid ah ganacsatada iyo daruulada ka howlgalaha gudaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey baaritaanada jagboontiyada oo wakhti dheer qaata iyadoona saxmad aad u daran ay ka jirta waddooyinka muqdisho marka laga yimaado bajaajleyda waxay arrintani saameyn xoogan ku yeelatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaas oo sheegaya inay quuska taagan yihiin raacitaanada gaadiidka noocyadiisa kala duwan sababo ku aadan saxmada waddooyinka ka jira mid ka mid ah darwallada kaxeeya mootobajaajta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ku qabaan waddooyinka qaabka wax loo baaraya iyo gacan culayska ciidanka xaggooda ka jira marka anaga haddaan bajaajlayaal nahay waxaan aaminsannahay halka maalin oo shaqeeya inay noo taha maanta waxaan aaminsannahay halka maalin inay noo taha maalin madax xanuun iyo iyo wareer xitaa waxaa dhici kartaa adigoo kira lagaa rabo mootadan kira ay kuu tahay inaad saakinta soo kalaxdo maantana aad ku mashquulsan tahay mar jagboonti aad ku xihan tahay mar jaam oo culayska jaamka oo iska jiriyo wakhtigaa sida kugu dhammaanaya halka maalin oo shaqaysana waa maanta caawana kiraa lagaa doonaya marka jaamka boqolkiiba boqol waa saa'id dhanka kale waxaa dhibaatadan u dheer darwallada kaxeeya mootobajaajta dilal bareer ah oo ay kala kulmaan askarta dowladda federaalka waxaana marar badan caasimadda laga soo tabiyey dilal ay askartu u geysteen dhallinyaro ku shaqaysata mootada waxaa magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka dhacday munaasabad dib loogu furayay iskuulka hoose dhexe ee al anwaar ee ku yaala degmadaas maxamed ciise ayaa ka waramaya
degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa ka dhacday munaasabad lagu daahfurayey iskuulka hoose iyo dhexe ee al anwaar waxaa ka soo qaybgalay xafladan marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo mas-uuliyiin macallimiin waalidiin iyo arday munaasabadda dib loogu furayey iskuulkan hoose iyo dhexe ee al anwaar ayaa u dhacday sidii loogu talagalay iskuulkan oo horey u furna ayaa muddo fasax ah ugu maqnaayeen ardayda hadda ayaana dib loo furay xafladan lagu furayey iskuulkan dadka ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaan iyo waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish sheekh jaamac cabdisalaam oo madasha ka hadlay ayaa jeediyey kelimad dardaaran u badan
xadiiska cabdillahi bni camar fii sunani tirmidi isagana uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam rida allaahi fii rida alwaalid sakhad ullaahi fii sakhad alwaalid raallihaanshaha rabbi wuxuu ku sugan yahay waalidka raallihaanshihiisa ay kaa raalli noqdaan caradiisuna maxay ku sugan tahay waalidka oo ku carooda marka waalidka in la adeeco oo waxbarashada aan lagu dhimin loo dhega nuglaado oo guriga haddii la joogo loo dhega nuglaado oo arrintaas raallihaanshaha rabbi lagu raadiyo markaas waxbarashada ilaahay waa kuu fududaynaya wuuna kaa raalli noqonaya caafimaad bogsanaya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum kadib waxaa munaasabadda ka hadal jeediyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada jubbada dhexe isagoona soo dhoweeyey dib u furitaanka iskuulkan marka waxaa waajib nagu ah inaan ilaahi subxaana wa tacaala uga mahadcelino nicmada uuna siiyey oo ay ka mid tahay midda hadda ardadu horteen ay ku soo bandhigayeen oo ah waxbarashada iyo cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala uu baray ee quruxda badan oo sida fiicane soo jiidashada badan leh ay ku soo bandhigeen ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala madrasada al anwaar waxay ka mid tahay madaariista ka furan wilaayaadka islaamiga wa khaasatan wilaayadan hadda aan joogno jubbal wusta madaarista iyada lamid oo fara badan ayaa ka furan macallimiinta iyo maamulka madrasadan aada ayaan ugu mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayran wilaayaadka dalka ayaa waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah gaar ahaan aqoonta cilmiga sharciga ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dadka ku shahiiday duqeymaha ay yuhuuddu ka wadaan jiidda khaza iyo deegaanada kale ee dhulka falastiin ayaa kor u dhaaftay soddon iyo lix kun oo ruux wararka laga helayo marinka khaza ee dhulka la haysto ee falastiin ayaa tibaaxaya in marba marka ka dambeysa ay tirada shuhadada falastiiniyiintu kor usii kacayso khasaaraha nafeed ayaa wasaaradda caafimaadka ah ee falastiiniyiintu waxa ay ku sheegtay inay gaarayso soddon iyo lix kun iyo konton qofood oo ku shahiiday duqeymaha yuhuudda warkaas ayay sheegtay xal goor sii horreysay halka dhaawacuna uu cagcagaynayo siddeetan iyo kow kun iyo labaatan iyo lix qof dadka ku waxyeeloobay dagaalkan tan iyo toddobadii oktoobar ayaa u badan haween iyo carruur xasuuqii ugu dambeeyey ee wuxuushnimada ahaa waxa uu maamulka yuhuuddu ku beegsaday dad barakacayaal ah kuwaas oo ku sugnaa marinka rafax halkaas oo ay ku shahiideen in ka badan labaatan qof marinkan ayaana ah halka ay hadda dagaalada ugu culusu ka socdaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa